دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii mujaahidiinta alqaacida ayaa xaqiijiyey geerida sheekh abu muscab cabdulwaduud aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay shirkii dalka jabuuti loogu qabtay dowladda federaalka iyo somalilan qoraal soomaaliyeed oo laga garanayay qeyb badan oo dalka ka mid ah ayaa ku geeriyooday dalka ingiriiska dowlad diini ah ayaa loo qabtay bajaajleyda iyo dadka harqaanka ku shaqaysta ee ku nool degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha shawaal sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran aqoon-yahano soomaaliyeed ayaa si qoto dheer uga hadlay shirkii dalka jabuuti loogu qabtay dowladda federaalka iyo somalilan maxamed cali ayaa warkaa noo soo jeedinaya barnaamijka diyaaradda jimcaha waxaa maanta lagu lafaguray shirka dalka jabuuti ka dhacayee la isugu keenay dowladda federaalka iyo somalilan aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah dhegaystayaasha ayaa soo bandhigay aragtiyo kala duwan oo ay ku cabireen shirka ugu horeyn aqoon-yahan cabdulaahi axmed cabdulle ayaa wuxuu sheegay in shirkan ay soo abaabusheen safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto iyo ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed itoobiya iyo maraykan waxa ay meesha danta ay ka leeyihiin waa dan aada u fog taariikhdana xusi doonta yomamota waa ninka kolley maraykanka hadda wakiilka uga ah soomaaliya oo xalano fadhiya man huwa markii soomaaliya la leynayay oo soomaaliya maaragtay sidaa uga dhaqaciyay xasuuqii labadii kun iyo toddobadii labadii kun iyo lixdii dhammaadkeedii safiirka maraykanka ee etoobiya ayuu ahaa ninkaani waa ninkii la taliyaha uga ahaa hawshan ay qabanayso etoobiya iyo maraykanka oo dacmiga iyo logistikada iyo dhaqaalaha iyo caqliga la daba taagnaa ninkii u ahaa weeye isku xiraha waa safiirka etoobiya ee maraykanka waadisoo u fadhiyey waa nin maaragtay safiir ka noqday etoobiya xilliga aan hadda sheegnay oo etoobiya ay muqdisho iyo soomaaliya iyo ay dhibka weyn u geysanaysay waa nin safiir ka soo noqday eritrea waa nin safiir ka soo noqday jabuuti waa nin maaragtay afghanistan ka soo shaqeeyey caalam sidaasaa maaragtay marka haddana shirka wuxuu u yahay mixwar ama udubdhexaad buu u yahay marka maraykanka meesha waxa u jooga waa ninkaas etoobiyana waxa u jooga u wado waa abi axmed waxaasoo dhan waxa loo jeedaahay waa in dalkan la qaato doctor xanafi oo ka mid ahaa martida barnaamijka diiradda jimcaha ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha itoobiya uu shirka ku bahdilay hogaamiyeyaashii soomaalida abiy axmed hadalladiis waxaa ka mid ah horta marka horaate aad buu u jeesjeesay ee kuwa madaxda soomaalida sheegana si jeesjees buu ula hadlay wuxuu ku yidhi war maxamed iyo muusow maxay ku tusinaysaa madaxweyne muuse biixiyo ma dhihin madaxweyne farmaajo ma dhihin muxuu yidhi war maxamed iyo muusow ya wuxuu yidhi waxaa ka sii darnaa wuxuu yidhi waxaad noqotaan dad madax haykalkeed leh macnaha maxay ku tusinaysaa hadda ma lihidiin madax haykalkeed ma lihidiin brotocool ma laha qiimeyn ma laha laakiin ninka aqoon-yahanka wuxuu dareemayaa liididda u dambaysa in ugu sameeyey markaa haykal dolmayeerataan ya ayaan lala hadli karaa waxaa ka sii darnaa hadallada abi axmed wuxuu yidhi wuxuu yidhi markaa adinka idin midayno ayaan anaga midoobaynaa war halkaa u fiirsada allan ku dhaari marka adinka idin midayno baa anagana la midoobaysaan oo geeska afar la midoobaysaan la qaadanaysaan aadna la socon kartaan marka adinkaa idin midaynaynaa kadib anaga isku darsanayno saasaan wax u wadnaa laleeyahy ninkii wax fahma oo siyaasi ah meeshaasuu ku fahmaya adinkaan isku kiin qaadanaynaa hal xaba inaan qaadan ma rabno aqoon-yahan cabdulaahi ayaa sheegay in shirka jabuuti ay shisheeyuhu ka leeyihiin hadaf weyn xalka waa cadyaha sheekh jazaahum allahu khayr aljaza soomaaliduna waa dal muslimiina waa dad muslimiina wayna og yihiin wuxuu yidhi maaragtay qof wayna isyeelyeelaya si aan yeela ma aqaananm kaale iga soo tiri gabadha ninkii gabadha loo dhisay soomaali sheekadeedu waa badnayd nin xoogaa iska yar maaragtay liitay gabar u dhiseen qoladii ka dhashay iyo ilmaadaradii iyo walaalihii gabadhii buu fahmi waaye ayagoo shir joogaan tugin buu wuxuu yidhi waryaayooy warkaale iga soo wataa war maxaa kugu dhacay gabadhii shal lagu dhisay oo baalkii adigu hebelo war qof weyn oo isyeelyeli aan usaan yeela ma aqaan wuxuu yidhi nimayow marka ninyahow xaqiiqatan dadka wuxuu yidhi haddii lainla hadli jirayna waa idinla hadla haddii lain garaaci jirayna anigu garaaci maayo waxaa loo socdaa intan xalku wuxuu yahay inaan indhaha kala qaadno isdifaacno ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز doctor xanafi ayaa dhankiisa baaq u jeediyey bulshada soomaaliyeed adduunkaa ninkii xoogley xaajo u falantaa soomaaliya indhaha kala fura ya dowladda ruushka maanta xoogaa gobol dhan alas kaliya looga haystaa yaa ka haysto maraykanka xoogaa looga haystaa barya ma taal meeshaan meeshaan haddii lagaa xoog bataado oo laga awood bato waa la qaadanayaa diinow cunsiiyey waa laga shaqaysta waa laga ba- laga basay sidaasoo kale maanta dekadahan heshiisaa laleehay beebeen etoobiya loo saxee bire etoobiyan ka qaadana ayib waxaa rabaa marka inaan ugu dambeynta usoo jeediyo eh, ra'yigayga iyo fikradeyda iyo baaq ummadda inaan usoo jeediyo waxaan rabaa culummada soomaaliyeed ee waxgaradka rabbaaniyiinta ah dadka aqoon-yahanka leh damiirka iska leh waxaan leeyahay war culummadan yaa lagu mashquulinin gudniinka fircoonka ka hadlayaan lagu mashquulinin war waddan dhana la weehaya shirka dalka jabuuti uga socda dowladda federaalka iyo somalilan ayaa lasoo gebagabeeyey habeen hore iyadoo laga soo saaray shan qodob oo la mid ah kuwii horey uga soo bixi jiray shirarkii hore waxaase lagu ballamay in guddiyo ay dib isugu soo laabtaan shan iyo toban cisho kadib qoraal soomaaliyeed oo laga garanaya qeybo badan oo dalka ka mid ah ayaa ku geeriyooday dalka ingiriiska waa kan cabdifatax firbiin oo warkaa noo sii ambaqaada waxaa magaalada london ee dalka ingiriiska maalintii shalay ku geeriyooday qoraa caan ahaa oo la odhan jiray maxamed baashi xaaji xasan kadib markii ay xanuuno la soo darseen aqoon-yahano iyo siyaasiyiin ay isgaranayeen ayaa ka tacsiyeeyey geeridiisa kuwaasoo si khaas ah dhambaaladooda ugu soo bandhigay baraha ay internetka ku leeyihiin qoraagu wuxuu kun sagaal boqol lixdan iyo saddexdii ku dhashay deegaanka meygaagle oo ku yaala duleedka sacmadeeqo oo ka tirsan degmada buuhoodle waxa uu malcaamada qur-aanka ka bilaabay kun sagaal boqol sagaal iyo lixdankii magaalada ballidhiig waxbarashadiisii iskuulka ilaa dugsiga sare waxa uga baxay magaalada hargeysa sannadkii kun sagaal boqol laba iyo siddeetankii bishii ogos ee kun sagaal boqol saddex iyo siddeetankii waxa uu taariikhdiisa la galay hog madow oo mugdi ah kadib markii uu ka shaqo bilaabay idaacad ku taalla magaalada adis ababa ee dalka itoobiya oo mucaarad ku ahayd soomaaliya bishii ogos ee kun sagaal boqol toddoba-iyo siddeetankii waxa uu waxbarasho lacag la-aan ah ugu kici timay dalkii loo yaqaanay jekoslovakiya halkaasoo uu ku soo bartay saxaafadda wixii ka dambeeyey kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii maxamed wuxuu saxafi ahaan ula soo shaqeeyey wargeyska jamhuuriya london wargeyska sahan news ohio u s a sahan radio star t v iyo kuwo kale waxa uu qoray buwaag dhowr ah iyo maqaalo badan oo ku saabsan afka dhaqanka taariikhda iyo guud ahaan sooyaalka iyo siyaasadda soomaaliya taas ayaana ah waxyaabaha ay ku barteen in badan oo soomaalida ka mid ahi buugaagta daabacan ee uu dhaxal ahaanta uga tegay waxaa ka mid a hal aan tabayey suugaantii xaji aadan afqallooc sooyaalkii suugaantii hadraawi guri waa haween kartida iyo kasmada haweenka soomaalida afka hooyo waa hodan oo uu ku soo bandhigay hodantinimada afka soomaaliga inkastoo uu lahaa taariikhahaasi kala jaadka ah haddana waayihii dambe waxa uu ahaa nin aad uga hadla kala qoqobka soomaalida isaga oo dhowr jeer qayb ka ahaa shirar ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiin waqooyiga ku dhaqan laguna dalbanayay in la mideeyo dalka gaar ahaan somalilan iyo waddanka intiisa kale wuxuu aad u dhaleeceyn jiray qabyaalada iyo hadallada cuqdada ku keeni kara ama isnaca ka dhex abuuri karaya bulshada soomaaliyeed dhidar xabaalaa qodaa wuxunbuu uga dhaadhacaabay soomaalidu ku maahmaahadaa ninka intuu xabaashii maalintaa la aasay iyo arrintii halkaa lagu duugay intuu dib dadkii u dabamaray intuu soo faqay bannaanka u soo saaraya iyada oo sabab maanta loo soo saaray iyo wax wixii u eegay aanay jirin xafiiltan yaroo xariikala jiidadahoo kursiga ku saabsan jiro gelidii ninka intuu soo qaato dibadda u soo saaraya ee ilmihii maalintaa dhashay ee aan ogeyn ee aan u baahnayn maanta inuu ogaado naxriga noocaasa haddii aan sabab jirta oo rasmiya loo soo qaadanayn oo aan looga soo dab qaadanayn si wax looga qaato uskag baa ku jira uskag uskag baa ku jira waxaa qoolka noocaasa qof walba waa uu dhimanayaa taariikhda uu ka tagana xumaan iyo samaanba waa mid diiwaanka u gelaysa mujaahidiinta alqaacida ayaa xaqiijiyey istishhaadka sheekh abu muscaba cabdulwaduud kelimad ay baahiseen mu'asasada alandulus waxaa soo koobaya waryaheena salmaan axmed waad mahadsan tahay walaalka hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam ayaa si toosa ugu dhawaaqay istishaadka sheykh abi muscab cabdilwaduud oo ahaa amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam mu'asasada al-andulus ayaa baahisay kelimad uu jeedinayo mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam asheykh abu cabdililaah kaasoo ummadda muslimka ah meel kastoo ay joogto uga tacsiyeeyey istishaadka asheykh abi muscab cabdilwaduud oo uu sheegay in dowladda faransiiska ay ku beegsatay waqooyiga dalka maali halkaas oo uu ku sugnaa sheekh cabdulilaah mas-uulka iclaamka ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam wuxuu sheegay in sheekh abi muscab cabdilwaduud uu ku dhowaad soddon sano oo ka mid a cimrigiisa ku qaatay saaxaadka jihaadka iyo furimaha hore ee dagaalada ee isagoona intaa ku sugnaa dhabbaha jihaadka markii dambena gaaray rajadii iyo himiladii uu ku taamayey oo ahayd in lagu dilo waddada allah أمتي الغالية إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إخواني المجاهدين القابضين على الجمر إخواني الأسرى القابعين في سجون الظالمين يطلبون الفرج مع كل فجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجرنا وأجركم في فقيدنا وفقيدكم أمير قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي الشيخ الهمام والفارس الدرغام أبي مصعب عبد الودود على إثر غارة فرنسية بشمال مالي شاء الله أن تكون خاتمة لسبع وعشرين سنة من الجهاد لم يعرف خلالها الراحة ولم يغمد سلاحه حتى نال مراده وسلم السلعة إلى مشتريها في أعظم صفقة بين العبد وربه كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله sheekh abu cabdulilaah wuxuu dhanka kale sheegay in duulaanka faransiiska uu ku soo qaaday waddamada caalamka islaamka gaar ahaan maqrabul islaam uu fashilmay islamarkaana uu ku jiro saacadihii ugu dambeeyey mujaahidiinta dhankoodana ay sii wadi doonaan halganka jihaadka ee lagula jiro soo duuliyaasha isagoona sheegay inay ka argoosan doonaan ee dowladda faransiiska oo ka dambeysay ee dilka sheekh abi muscab cabdilwaduud dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii dowladda faransiiska ay si toosa ugu dhawaaqday in sheekh abi muscab cabdilwaduud iyo rag la socday ay ku beegsatay qaybo ka mid a waqooyiga maali gaar ahaan deegaanada xuduud beenaadka waxaana tan iyo markaas warka xaqiiqda ah laga sugayey ee mujaahidiinta alqaacida ee maqrabul islaam kuwaasoo xilli ka mid a habeenkii xalay si toosa iyaguna u shaaciyey una xaqiijiyey in uu shahiiday asheykh abi muscab cabdilwaduud kumuu ahaa sheekh abu muscab cabdilwaduud ee taariikhdiisa jihaadka halkay dhararsan tahay goormuu kusoo biiray jihaadka ee muxuu kaga dhignaa mujaahidiinta taariikhda oo dhammaystiran ee asheykh abi muscab cabdilwaduud iyo kelimadda lagu shaaciyey istishaadkiisaba ee waxaan ku soo gudbin doonnaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ee soo gelaya galabta insha allah
رحل الكريم عن العيون والغار
وسنواصل مسيرة البذل والتضحية والعطاء وسنستميت إلى آخر قطرة من دمائنا في قتالكم وجهادكم
صاحبا
dowro diini ah ayaa loo qabtay bajaajleyda iyo harqaanleyda ku dhaqan degmada saako ee wilaayada jubbooyinka maxamed muude axmed ayaa warkaa noo sii ambaqaadaya maamulka islaamiga ah ee degmada saakow ayaa saminaar islaami ah u qabtay qaar ka mid ah xirfadleyda sida harqaanleyda iyo dadka ku shaqaysta mootobajaajta dowrada oo lagu qaatay duruus kala duwan ayaa lasoo gabagabeeyey toddobaadkan munaasabadii gunaanadka waxaa ka hadlay culimo uu ka mid yahay sheekh xayaakallah waxaan u baahanay ikhwaani inaan noqonno dad dhowrsoon khaasatan nimankiina murqumaalka ah welibana qolada bajaajlayda lagu magacaabay waxaa laydinka rabaa ammaano aad u adag inaynu akhlaaqiyaadkeenna hufi weyno inaynu gaalo ku dayanno inuu shaydaan inaga lameersado inaynu malaayacni noqono inaynu dameerdhaan raacdi noqdo wallaahi wabillaahi watallaahi khasaare taa ka weynsan jirin ikhwaani shaydaan baa waana idin farhaya شيطان ما دورسون إذا فرعي شيطان ما خير إذا فرعي شيطان ما إله إذا كعاوني دين تين إذا كعاوني أبدا والله حتى هداد خير كسمي صوت خير قان كقاضته خير ولا بكار تاني نكاس مياد ولا ورمض ويس لما يستريسا ورجيل حقه هو كمر بيل أم حق الذنب كمر بيل جيل حق يسيد ذنبات شوكتا وردك التوجيه إخواني وحال ذكر عمرك إنه فقين أذكروا قادان ninka bajaaj lahu kasab xalaal wadata harqaan lahu kasab xalaal wadata kasabka xalaasha ilaali marka haddaba qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay dowladda ayaa ka waramay shucuurtooda saddex maalmood ayaan dooro qaadanay dowladda waxaan ku qaadanay midda koowaad dabeecadda wanaagsan xusnul quluq tan labaadna salaada tan saddexaadna xishoodka iyo maxay aheede dhowrsanaanta ayaan ku qaadanay waxaa lasu dardaarmay in oo maxay aheede shiygii xumaanta ah laga fogaado oo ilaahay laga cabsado kuwa harqaanlayaashana ilaahay ay ka cabsadaan bilcaanta waxay cabirayaan waxaas oo dhan ay ka fogaadaan ay iska deeyaan kuwa oo maxay aheyd oo bajaajayaashana ayagana in oo caruurta oo maxay aheyd bajaaji gadaal usoo fuulayan in iska celiyaan wax walba oo wanaagsan inay sameeyaan dadka khayr inay isu dardaarmaan saas baan isu dardaarnay dowlad midba ku fahmay inay bilaantilan ambiraan dowladdan waxaan ku qaadanay xisnul khuluq wanaagsanaanta waxaa kaloon ku qaadanay ammaanada waxaan kaloo ku qaadanay salaada insha allahu waxaa nagala dardaarmay bajaajiley ayaan ka mid ahay in aan la qaadan karin bilcaan muxaram aan wadan waxaa kaloo aada noogala dardaarmay dhowrsanaanta haweenka mu'miniinta magayga waa maxamed xasan cabdi dooran ka qaadanayna saddex maalmood la socotay waxaan ka qaadanay salaada iyo dhowrsanaanta iyo xusnul khuluq maamulka islaamiga ah ee degmada saako ayaa juhdi badan ku bixiyey sidii uu u dhisi lahaa wacyiga bulshada qaybaheeda warki oo dhegaystayaal idinkaga imaanayay idaacadda alfurqaanna xilligan waa naga inta